duhur wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsan kuna soo dhowaada qodobada waaweyn warka duhur
saraakiisha ciidamada dowladda oo sheegeen koonfurta gobolka mudug ay ku qabteen koox dhinaca maaliyadda u qaabilsanaa al-shabaab
faahfaahinno dheeraad ah oo laga helayo dil magaalada kaahira ee caasimada dalka masar loogu geystay gabar soomaaliyeed
dagaal culus oo u dhexeeyey ciidamada somalilan iyo kuwa dadka deegaanka oo mar kale dib uga qarxay duleedka magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool
madaxweynaha maamulka galmudug oo dahafuray mashruuca barwaaqa oo ka shaqeeya horumarinta kaabayaasha kala duwan ee dowlad goboleedka galmudug
saraakiisha ciidamada xoogga dalka waa awaamiir culus oo la xidhiidha sugidda amniga kusoo rogay magaalada xaradheere oo dhowaan laga saaray al-shabaab
xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada somalilan oo si kulul uga jawaabay hadalkii dhowaan kasoo yeeray somalilan ee ku aadanay dagaalka laascaanood
akhbaaraadka dibaddana waxaa ugu dooroon midowda afrika oo sheegay inaysan u dulqaadan doonin afgembiyada ka dhaca qaaradda
iyo shil ay ku geeriyoodeen carruur iyo haween oo ka dhacay dalka bakistaan
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale duurnimo wanaagsan a khiyaartana dhegaysataa waa isniin taariikhduna ay ku beegan tahay labaatanka bisha februari sanadka labaatan saddex labaatan duurka maanta ah cabdinaasir al cadaale iyo anuga cabdiqaadir cismaanidho ayaa wadajira idinkugu waramaya kusoo dhawaada warkii oo dhan
aynu ku bilownay saraakiisha ciidamada dowladda ayaa iyo sidoo kale kuwa daraawiishta maamulka galmudug ayaa waxa ay soo bandhigeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo ay sheegeen in ay ku qabteen koonfurta gobolka mudug oo kuwaasi oo ay ku jiraan mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsanay al-shabaab waa siday hadalka u dhigeen saraakiisha ciidanka dowladda ee ku sugan deegaanadaasi waa saraakiisha maamulka galmudug iyo sidoo kale saraakiisha ciidanka dowladda soomaaliya ayaa sheegay in xubnahan la qabtay al-shabaab ay u qaabilsanaayeen dhanka iyo sidoo kale maaliyadda waxaana ay wateen gaari waxaana sidoo kale saraakiisha ciidanku ay soo bandhigeen gaari ay wateen xubnaha gacanta lagu soo dhigay kuwaasi oo laga qabtay koonfurta gobolka muduga
dhinaca kaleetana saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa awaamiir culus oo la xidhiirta sugidda amniga kusoo rogay magaalada xaradheere oo dhowaan laga saaray dagaalamayaasha al-shabaab sida faafaahinta amuurtan uu ku eegayo horay iyaga suleymaan al cadaale
sida kocadku-aano ka soo baxay shir ay isugu yimaadeen saraakiisha ciidamada dowladda ayaa waxaa la isku raacay in habeenkii laga bilaabo lixda maqribnimo ilaa iyo waaberiga subaxdii la joojiyey dhammaan isku socodka iyo dhaqdhaqaaqyada bulshada magaalada xaradheere ee gobolka mudug dadkii hore u raacay al-shabaab ee haatan doonaya inay dib ugu soo laabtaan gudaha magaalada xaradheere ayaa waxaa sidoo kale lagu amray inay tagaan saldhigyada booliska si baaritaan amnihi loo marsiiyo marka laga reebo ciidamada u xilsaaran sugidda amniga magaalada ayaa waxaa sidoo kale dhammaan ciidamada kale la faray inay isaga baxaan gudaha magaalada islamarkaana ay dib ugu laabtaan saldhigyadooda saraakiisha ayaa sidoo kale sheegtay in tallaabooyinkan ay uga kolleeyihiin sidii ay uga hortegi lahaayeen weerar al-shabaab ay la damacsan yihiin inay ka geystaan degmada xaradheere oo ay dhowaan laga saaray islamarkaana xogtooda ay heleen waxaana shacabka loo diray fariin ah inay feejignaan dheeri ah ay muujiyaan
aada ayuu umahadsan yahay waryaheena saleymaan xuseen alcadaala oo ayuu ahaa uu qodobkaasi inoo akhrinay markaana haddii aynu fiirno madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa waxa uu daaha furay mashruuca labaad waa mashruuca barwaaqo munaasabada waa munaasabada daafurka oo ka dhacday aqalka madaxtooyada ayaa waxaa goobjoog ka ahaay xubno ka mid ah golayaasha deegaanka ee dowladda federaalka iyo sidoo kale labada gole iyo weliba mas-uuliyiin kale oo ka socday maamulada gobolada galguduud iyo sidoo kale gobolka muduga waxaana munaasabadaasi lagu daafuray mashruuca barwaaqo oo kaasi oo ah mashruuc muhiim u ah dowlad goboleedka galmuduga mashruuca barwaaqo waxaa horey wejigiisii koowaad loogu magacaabi jiray biyoole kaasi oo ka shaqeyn jiray deegaanada waa horumarinta deegaanada dowlad goboleedka galmudug iyo sidoo kale kaabayaasha kala duwan ee dowlad dhiska maamul goboleedka galmuduga waxaana haatan mashruucan oo la magabaxay amase loo bedelay magaca barwaaqo oo ka shaqeyn doonaa deegaanada maamulka galmudug gaar ahaan kaabayaasha dhaqaalaha iyo sidoo kale sidii loo hormarin lahay deegaanada uu ka arribiyo maamul goboleedka galmudug gaar ahaan gobolada galmudug waa gobolada galguduud iyo sidoo kale gobolka muduga ayaa diiradda lagu saari doonaa horumarinta mashruucan uu xariga ka jiray madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor
dhinaca kaleetana faafaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa dil magaalada qaahira ee caasimadda waddanka masar lagu geystay gabar soomaali ahayd wararka aynu ka helin waddanka masar ayaa waxay sheegayaan in halkaasi lagu dilay gabar soomaali ah islamarkaasina la sheegay in lagu magacaabi jiray law raxmadee caasho abuukar ibraahim oo ka mid ahayd dhallinyarada wax ka barta dalkaasi masar ilwareedyada deegaanka ayaa waxay tilmaamayaan in dilkan uu yimaaday kadib markii shaksi kale oo la sheegay inuu ahaa muwaadin soomaali ah inuu dil ugu geystay hooygeeda dhexdiisa islamarkaana xilli uu isku dayay inuu ka baxsado goobta uu dilku ku geystay inay ciidamada ammaanka gaar ahaan booliiska waddanka masar ay gacanta kusoo dhigeen muwaadinkaasi soomaaliyeed iyada oo haatan la sheegay in dhacdadaasi uu xiran yahay gabadhan ayaa ka mid ahayd sida ay sheegayaan dadka ku sugan waddanka masar gaar ahaan magaalada qaahira tiro dhalinyaro soomaaliyeed ah kuwaasi oo waxbarasho u joogay waddankaasi
dhanka kalena wararka ka imaanaya magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa waxa ay sheegayaan in mar kale saakay oo halkaasi ka dhacay dagaal ciidanka militariga somalilan ayaa la sheegay inay duqeymo ka fuliyeen duleedka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaana la maqlayay dhawaqa rasaasta inkastoo haatan wararkii ugu dambeeyey tilmaamayaan in xaaladda guud ee magaalada ay tahay mid degan baaqyada loo jeedinaya dhinacyada waa baaqyada loo jeedinayo dhinacyada ku lugta leh dagaalka laascaanooda ayaa waxa uu yahay mid baryahan isoo taraya xildhibaan barqada jaamac batuun oo ka mid ah xildhibaanada somalilan ayaa sidoo kale waxa uu weerar afka ku qaaday xukuumadda somalilan isagoo si kuula kaga jawaabay hadalkiiwaa hadalkii somalilan ee ku aadanay in kooxo argagixiso ah ay kula dagaalamayaan magaalada laascaanood ee gobolka sool saaka waxaan doonayaa hadalkaygu ugu dambeeyaan hadlay waa tii aan arrinta laascaanood ka hadlay inaan maanta la hadlo garaadada sharafta leh ee gobolka sool garaadada sharafta leh ee gobolka sool waxaan ka codsanayaa aqligii xukuumadda dalka haysaa wuxuu noqday colaada ay huriso iyo ciidan ay isticmaasho waxaan idinka codsanayaa in maanta aqligiinna iyo cilmigiinna aad ku badbaadisaan dalka iyo dadka inaydun calanka nabadda qaadataan waxaan qirsanahay inaad tihiin dad ku suntan halgan iyo gobonnimo waxaan qirsanahay inaad tihiin haldoorkii iyo halyeeyadii la dagaalamay gumaystayaashii kala duwanaa waxaan qirsanahay inaad leedihiin taariikhda ugu faca weyn ee halgan soomaaliyeed iyo ta somalilanba waxaan qirsanahay inaad tihiin gobonnimo doonka dhabta ah idinma quudhayo idinmana odhanayo waxa dadka qaar xilalka xukuumadda ka haya afkooda ka soo baxa xaal baannu idinka siinaynaa waxa dhegihiinna aan qaadanaynin waxaan walaalayaal adeerayaal awowayaan ummaddayadii iyo dadkayagii iyo deegaankayagii idinkoo ah aan si sharaf iyo qadarin iyo xushmad iyo wanaag leydi ka codsanaya inuu aqligeennu maanta shaqeeyo in dhiigga dhayalka u daadanaya in dadka barakacaya in bulshadeenna tabaalaysan in dhibta socotaa inaad noqotaan kuwa ka damqada idinku waxaan doonayaa si kooban dhimbiisha dabka ah ee maanta soolka huraysa sida ku bilaabmata inaan idiin sheego xukuumaddani waxay waddaa xulad qiiqaya iyo xaabo ololaysa bilowgii waxays tiri xuladkaa qiiqaya iyo xaabadaa ololaysa awdal sula ilan taariikhda basharka ilaahay wuxuu idhi faqsusul qasas lacallahum yatafakaruun wixii shalay tole somalilan ka dhacay inaan dib isku xasuusinno ayaan doonayaa inaan u sheego garaadadeeda sharafta leh awdal bays yidhaahdeen xuladkaa qiiqaya iyo xaabadaa ololaysa xukuumaddani sula waxay ka bilaabeen ugaaskii oo soo gelaya magaalada boorama xabbad bay la dhaceen ree awdal waa xadaariyiinoo markay boorama taagnayd waxay dhaheen balaayo buulka iyaga kaa galla wax fidna iyo fawda midnaba kagamay jawaabin ugaaskii gobolka lahaana nin aqli badan buu lahaayo uu iska noqdo beladaad naga doonaysaan haddaannu ree boorama nahay meel kale idunka heli buu kaga baxay xuladkii qiiqayay xaabadii ololaysay soo qaadeenoo gobolka sanaag bay la tegeen ceelaf weyn tii ka dhacda waad ogeydeen ceelaf weyn colaaddii ka bilaabmatay waa kii caara ku baxay caarana nin aqli badan buu noqdayoo maqaamkii sheekh isaxaaq intu tegey ayuu laba ragcadood ka tukaday kadibna xuladkoodii qiiqaya xaabadoodii ololaysa turki buu ka galay balaayo buulka ee kaa galay buuri xuladkii qiiqaya iyo xaabadii ololaysay xukuumaddu soo qaadayoo burcaystirila kaale ree burco ayaa waa xaggii xasan daahir weersamee waxay idhahdeen doobir doobiroo cawaal suqaar iyo iyo isha caynaba labadaa hoteel bay ka kala galeen waxay dhahdeen burco waa mid
codkaasina wuxuu u dambeeyey warkii la xidhiidha xaaladda magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool dhinaca kaleetana xaalad nololeed oo aada u liidato ayaa laga soo warinayaa qeybo ka mid ah gobolka mudug ee soomaaliya iyadoo lasoo sheegayo in kaamanka halkaasi ku yaalo oo ay ku sugan yihiin boqolaal barakacayaal ah inay wajahayaan xaalad nololeed ee aada u liidato sida uu warbaahinta u sheegay madaxa barakacayaasha maamulka galmudug gaar ahaan maamulka gobolka mudug waxa uu sheegay in xaaladda dadkan ay ahayd maalmihii ugu dambeeyey marba marka ka dambeysa mid kasii daraysa isagoo sheegay in xaaladda nololeed ee aada u liidato ay u biirisay ama ay kusoo korodhay falal la xidhiidha amni daro oo gudaha kaamanka gobolka mudug ku yaalo laga soo warinayo fariin ayuu u diray dowladda federaalka iyo maamulka galmudug
ayaantan maamulka gobolka xaafiiskan madaxa barakacyaasha iyo samafalka gobolka mudug wuxuu ku jiray safayn toddobaatan iyo laba kaam ama idhibis ayaan u kuurgalay baahiyaha ka jira aada iyo aad ayay u badan yihiin baahida ka jirta kaamamka iyo idhibiisyada way isku dhex jiraan kala bar oo bar wax agaba oo la gaarsiiyey ma jiraan sida biyola-aan hoyla-aan suuli la-aan caafimaadkii oo aysan lahayn waxbarashadii oosan lahayn korontadii oo ka maqan dhibaato badan ayaa ka jira kaamamka iyo dhibiisyada qaybo ka mid ah kufsi baa ka jira tuugaa ka jirta waxaana u keenay layr ayaysan lahayn iftiin biyogelinta kaamamka qayb ka mida way leeyihiin oo badan suuliyaal waa loo qoday way kala baran yihiin barna wax biyaah iyo wax suuliyaal ah iyo wax hoy ah oo ay haystaan ma leh qaybo ka midana waxbay haystaan welina safeynkii baan ku jiraa aad iyo aad ayaa waxaa uga jira dhibaato fara badan hay-adaha samafalka iyo maamulka gobolka mudug waxaan ka codsanahayaa anigoo ah madaxii barakacyaasha iyo samafalka gobolka mudug in samafalkaas hay-adahaas in wax laga qabto in wax laga qabto kaamamka iyo aydhabiisyada dhibaatada ka jirta in wax laga qabto oo mid mid loo dul istaago hadda afartan iyo waxaan marahayaa laba kaam ama idhibis ayaan marahayaa dhibaato fara badan ayaan ku soo arkay waxaan hay-adaha samafalka ka codsanahayaa in xaafiiskan madaxa barakacyaasha iyo samafalka gobolka mudug waa in ay la soo xiriiraan si baahiyaha jira iyo waxa ay qabanahayaan aan ula socdo arrintaas koleyba aniga maamulka mar dhow baa la iisoo magacaabay sida aan malaynayana wada shaqayn la-aan baa koleyba jirta kaamamka iyo dhibiisyada aan tegay sida sangaduud kaamamka ku yaala wax biyaah iyo wax agaba iyo wax suuliyaal ah iyo wax hooy ah oo ay haystaan lama arko kaamamkan w f b agtiisa ku yaalana ayagana biyogelin iyo suuliyaal midna looma samayn xaarxaar kaamamka ku yaala qaybo ka mida biyogelin ma leh kuwana biyihii meel gees ah ayay ku jiraan dad waayeel ah iyo dad cuuryaan ah ayaa degan oo biyihii aysan gaarin koronto aan lahayn waxbarasho aan lahayn caafimaad aan lahayn waxa weye dhibaatadu way fara badan tahay
halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyaha dalsan muqdisho soomaaliya marka markaana haddii aynu fiirino wararka ka baxsan soomaalida urur goboleedka waa ururka midooda afrika ayaa waxa ay si weyne kaga soo horjeesteen afgembiyada inta badan ka dhaca qaaradda warar ka soo baxay urur goboleedka midooda afrika ayaa waxa ay si adag kaga hadleen afgembiyada inta badan ka dhaca qaaradda kuwaasi oo haatan dalal badan saameeyey waxaana ay sheegeen amase lagu sheegay war kasoo baxay midooda afrika in haba yaraatee aan loo dul qaadan doonin afgembiyada joogtada ka noqday qaaradda tan afrika guud ahaan warkii duhuri dhegeystayaal kala socoteen raadyaha dalsa waa naga intaa ciddii wararkay seegaan waxa ay dib kaga heli karaan baraha aynu internetka ku leenahay ee radio dalsa dot com
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa talal hel